الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم الأميل maanta oo taariikhda islaamiga ay tahay bishii shacbaan laba iyo tobankeeda ma kow iyo tobankeeda sanadka kun afar boqol iyo soddon hijiriya ee masjidu abibakar oo masaajidka sigiiska loo yaqaano kuna yaallo nairobi islii waxaan ku bilaabaynaa dhowr kitaab oo adab ahoo musalsala insha allahu tacaala oo aan u horumarin doonno laamiyat alcarab ama laamiyatu shanfara innagoo doonayno insha allahu tacaala maqsadka ugu weyn in si fiican loo duubo dadka wixii joogo iyo waxa maqanna inta danayn ay ka wada faa'iidaystaan dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaan waana u fasaxan yahay nin kasta oo ka faa'iidaysanayo allana ha u barakeeyo sideedana adabka waxaa loo aqriyaa adabka laba arrimood midna lagama faa'iidaysto wacdi iyo diin lagama faa'iidaysto oo uma badna ama kama hadlaan inta badan adabka weliba adabka carabiga ah la jaahiligii weeye wax la daraasaynaya inta badan adab islaami ee wuu jiray adabka islaamiga aad looma daraaseeyo asbaabta keenaysana waxa weeyaan adabka danta laga leeyahay luqadii asiilka ahayd ee qur'aanka markii uu soo degayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waagii ay soo degaysay luqadii carab ay ku hadlaysay ee qur'aanka iyo sunnada ay xambaarsan yihiin luqadaasa la doonayaa in la barto luqadaasina waxaa yaqaanaa dadkii markaa joogay weliba dadkii ugu sii fasaaxada badnaa oo shucaradii iyo khudabadii ah oladii wax khudubayni jiray ama gebyi jiray ka adabka jaahiliga waxa loo daraasaynaya inta badan waa sidaa waagii islaamka intishaarka uu sameeye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam awaakhirtiisii dambe uu dhiban rabay ilaa khulafadii iyo wixii ka dambeeyey islaamka intishaar ayuu sameeyey intishaar haddii uu sameeyeyna waxaa soo islaamay dad badan oo aan carab ahayn ee dadkii aan carabta ahayn markii ay soo islaamayn carabna ay muslimiin sii ahaayeen qaaciidadii laga duulayay waxay ahayd inna akramakum cinda allaahi atqaakum inama almu'minuuna ikhwa yacnii laiskuma kala saaraynin qabiil iyo qola carab iyo hayruulcarab keliya waxaa laisku kala saarayay muslim iyo hayru muslim taqi iyo hayru taqi taa waxay keentay in laisguursaday xigaalo iyo qaraabo la noqday ninkii carabiga ahaa islaan aan carabi ahayn ugu guursado islaantii carabiga ahayd in aan carabi ahayn ugu guursado carruurtii sujuwi ay noqoto meel dhexdhexaada luqadii carabiga faseexa ahayd ayaa luntay waxaa soo baxay ciyaal markii ay hadlayaan mudakarka iyo mu'anadka si fiican aan u kala sooci karin iyida wuxuu ii dhahay leh yaa soo baxay hee ninkaas marka uu gabyo luqada uu ka gabyaa wax badanoo muctabar ay noqon mayso qaar ilaa xad fasaaxada kusii yar dambaysay way jirtay laakiin ayaga laftooda waxaa jiidanayey luqadii markaa jirtay raggii gebyi jiray ee in badan aad u gebyayey waxaa ka mid ahaa axmed almutarabbi abutayib gabayadiisa luqa carabiya haaliban looma daliishado istishhaad ahaan in loo soo qaato waa suurowdaa laakiin daliil lagama dhigto waxaana yeelayaa fasiix wuu ahaa laakiin wakhtiguu dhashay iyo wakhtiguu gebyayey ayaa waxay ahayd wakhti ee dadka carabiga ku hadlaya carabigii uu ka khaldamay fusaxadana aad ay u yar tahay ka adabka jaahiliga in la daraaseeyo asbaabta kallifayso luqada carabiyada ee qur'aanka iyo sunnada ay xambaarsan yihiin in la bartaa la doonaya marka maqsadka horta waa kaa macno weynoo kale kuma sii jiro yacnii diin kama hadlayaan taariikh badan kama hadlayaan caqli badanoo sii badan kama hadlayaan waxa uu ka gabyayo ninka marka uu gabyayo si fiicanaad u dhegaysanin marka la fasirayo haddii af soomaali caadi arrinkaa lagu fasirana oo gabayga inta laga daayo waxa uu sheegayo lasoo khulaaseeyo wax weyn noqon mayso wax weynoo dhegaysan karta ma noqonayo ama dad loogu sheekayn karayo marka waxaana yeelaya waxa uu ka gabyayaa taafi iska ahaa qabaa'il cid reere isu dagaalamay iyo gabarh la jeclaaday iyo geel la kala dhacay iyo waxaanuu ka gabyayaa sidii soomaalida oo kale weeye kaa marka wax saa u sii weyn ma aha oo nin weynoo fikirkiisa uu durugsan yahay wax badan uu ka dhegaysan karayo laakiin kelimada carabigu uu saaran yahay ayaa muhima kelimadaas ayaa la doonayaa in la faa'iidaysto waxaan bilaabaynaa laamiyatu shanfara ama laamiyatu alcarab yacnii laamiya macnaheeda waxa weeye nadmigan soo socda ayaa wuxuu ku dhammaanayaa laam dhammaantii laam buu ku wada dhammaanay laamiye macnaheeda waa sidaa laamiyatu alcarab carabta laamiyadeedii weeyaanoo gabayo badan oo laam ku dhammaadoo carab ay tirisaa jira laakiin manduumadani ayaa waxay ku shuhrowday laamiyatu alcarab lifasaaxatihaa adigu fasaaxo ziyaada ayaa ku jirta arrimaha uu ka gabyaya laftooda arrimo ilaa xad la dhegaysan kara wey laamiyatu shanfarana waa la yidhaahdaa ashanfara ninka gabayga iska leh ee gabayga tiriya magaciisii weeye weliba waa naanaystiisii shanfarana waxaa la yidhaahdaa ratiga bishimaha waaweyn ama ruuxa bishimaha waaweyn ayaa shanfara la yidhaahdaa ninka ayaa gabayga iska leh magaciisoo rasmi ah mukhtalaf weeye mukhtalaf inuu noqdaana haddi munaasibba weeyaanoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yaraan konton sano ayuu ka horreeyey markuu gebyeeyey ee waagaa wixii dhacay sanad mutasil ahoo rasmi ee ma jiro uu nagu soo gaadhay inta gabayga uu ku sheegay unbaa la qaban karayaa oo keliya magaciisa iyo xataa qabiilkiisa iyo waxoo dhan waxoogaa khilaaf baa ka jira ruwaatu alcarab ruwaatu ayaami alcarab waxay sheegaan ninkani inuu gabyo sababka keenay wuxuu ahaa reere meel degan bay ahaayeen bani asdi baana la dhihi jiray iyagoo meel degan oo reer bani asdi ah ayaa waxaa soo duulay qolo bani salaamaan la yidhaahdo salaamaan haddii ay soo duushay bani asdi bay ku duuleen wax alla wixii ragoo ay arkeenna way dileen wixii xooloo ay arkeenna way dhaceen dadka in la kala qafaashana caadi bay ahayd waagaasi oo khaasatan haweenka ninkan hooyadii horta aabbihii waa la dilay oo dagaalkaasi ayaa lagu dilay iyo duulaankaasi qoladii lagu soo duule duule ayuu ka dhashay aabbihiisa haddii la dilay ninkii aabbihii dile ayaa hooyadiisana kaxaystay khasbaday markaasuuna dhashay asagoo umushuu ku jiray ama wax yar umusha ayuu dhaafay in yar ee wax kala og ma ahayn hooyadiisi waa la khasbay dhul kale iyo meelo kale ayuu ninkii la tegay reerahoodii dhexdooda halkiibuu ku guursaday halkiiba ay ciyaal fara badan u dhashay caadi bayna noqotay oo islaan deggan oo islaan ninkaa u deggan bay noqotay ninkan weligiiba qolo kale inuu ka dhashay warkaba uusan haynin ninkan inuu dhalay ayay la ahayd ciyaalkanna walaalihii ay yihiin qolo kaleba inuu ka dhashay warkaba uusan haynin iyadoo halkaa ay marayso ayuu ninkii barbaaray ilaa waxoogaa buu soo gaaray labaatan jir iyo wax la mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabarh hooyadii ay dhashay ninkaanna uu ka dhalay ayaa wuxuu ku yidhi walaalay gacmaha ii dhaq markaas intay dharbaaxa ku dhufataa waxay tidhi ha ii walaalsanin addoonyahow hajiin baa la dhihi jiray canuga sidaasoo kale yacni addoon ahaan wey addoonyahow waxba walaal hay dhihi arrinkii buu la yaabay wuu soo kacay qaar waxay leeyihin hooyadiisu u yimid qaarna waxay leeyihiin aabbuhu u yimid laakiin hooyada inuu u yimidaa raajixa hooyadiisu u yimid oo wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey anigu cidda i dhashay bal ii sheeg aabbahay waa kee hebel soo ima dhalin maya kumuusan dhalin bay tiri hebel oo yaa i dhalin ree hebel baa taayoo nin hebel la dhihi jiro hebelkan uu dilayoo yaa ku dhalayoo aniguna sidaa ayuu igu soo khasbadayoo waka arrinkuma sidaas ahaa dhaar ayaa wuxuu xagaf ka siiyey boqol nin inuu reerkan ka dilayo reerkan soo khasbaday aabbihiina dilay ee isla markaa inuu ka dhashay uu u haystay boqol nin inuu ka dilayo ayuu ku dhaartay duurkuu galay gabaygan uu tiriyey oo gooddi ah intiisa badan wuxuu galay duurka habeenba reer buu u dhacayoo nin ka dila duurkuu sii gala xayawaankuu la nool yahay lama arko hadba nin meel cidle ee keligii socduu raadsadaa uu dilaa sagaashan iyo sagaal nin markuu dilay oo boqolkii hal xabba uga dhiman yahay sagaashan iyo sagaal nin ayaa qoladii uu ragga kallaynayay qolo aan ahayn ayaa qabatay nin orod badanna wuu ahaa fardaha waa ka or wuu ka dheerayn jiray nin faras lagu gaaraya xataa ma uusan ahayn waxayna ku qabteen meel yar oodan yacni buur hoosteeda ay biyo ku jireen biyahaas ugu soo arooray habeennimo halkii bay ugu gabbadeen markuu biyihii galay qabteen haddii ay qabteen qoladuu laynayay ka iibsadeen qoladii ay dishin markay dile ma ayaan aasine bannaankay kaga tageen meedkii meeshii buu ku engegey maalin dambe ayaa qoladuu laynayay nin ka mid ah ayaa soo maray madaxiisoo engegoo meel yaalla waran uu watay ayaa wuxuu ku dhuftay madaxiisa wuxuuna yidhi ragga iyaga kii laaya waa kan laf yaraa soo duushay ninkii ay madaxa ka gashay kow asna waa dhintay boqolkiiyaa ku buuxsan arrinkaasay sheegaan iyaga iyo ku allahooda marka shaacirkan sidan uu u gabyayo waxay ka beddelan tahay shucarada kalean arki doonno in sha allahu tacaala mucallaqaadka haddii ay noqon lahaayeen iyo haddii uu maqsuuratu ibnudurayd ay noqon lahayd iyo gabayada kaleen mari doonno in sha allahu tacaala waxyaabuu kaga beddelan yahay waxaa ka mid a waxyaabaha uu kaga beddelan yahay shucarada carabta caadi ahaan waxa uu ahay marka ay gabyayaan gabayga intayan bilaabin maqsadka ay u jeedaan intayan u gudbin tashbiib iyo ghazal wax la yidhahdaa ka sheekeeyaan ghazal waa islaamo in laga sheekeeyo oo islaanaan jeclahay oo islaam baa saan ahayd oo tanay ila martay oo sheekadaa in laga sheekeeyo waa yahay iyo tashbiib tashbiib waa dhallinyaranimo dhallinyaranimo in laga sheekeeyo oo khamraan cabbi jiray oo rag da'daydaan la noolaan jiray oo meel hebel baan mari jirnay oo wakaa niman ladan baan ahaan jirnay waxyaabaha in laga sheekeeyo waa caadada ay lahaayeen carabta gabayaalaya ninkan sida aan arki doonno gabaygiisa goodi buu ku bilaabay khasal khasal iyo islaamo laga sheekeeyo iyo dhallinyaranimo iyo baddaa ma uusan marin ee wuxuu ka bilaabay goodii qoladii uu u goodinayo weliba qoladii hooyadii ay dhasho uga bilaabay sheekada waa yahay manduumadani waa ilaa lixdan iyo siddeed beyd ama lixdan iyo sagaal beyd meelaha weeye manduumo yar weeye aad uma badna hataa boqol gaari mayso maca daalika luqawiyiintii muslimiinta culamaa'u luga ictibaar badan ayay siiyeen rag badanoo luqada a'imo kuwa ayaana sharxay mubarid ayaa ka mid oo sharxiisa kan aan hayno ah zamakhshari ayaa ka mid ah jaarullaahi zamakhshari maxamuud bin cumar ayaa ka mid ah cukburi ayaa ka mid oo tafsiir qur'aankana icraab ku leh qur'aanka dhammaantiisu wada icraabay sharax buu ku leeyahay qaar kalaa ka mid ah waxaa ka mid a hayru muslimiin ayaa sharxay oo weliba luqadooda intay ku fasireen yay luqadooda ku sharxeen sababka manduumadani ahmiyadaas gaar ahaaneed loo siinayo waxa weeye laba arrimood oo shaacirka uu sawirayo arrinka hore waxa weeye ninka carabiga ah ee waagaa jaahiliga noolaa nolosha siduu u arki jiruu sawirayaa awalan nolosha siday la ahayd muxuu qiimaynayey maxaan qiimo la lahayn maxaa sahlanaa maxaa adkaa arrinkaasi horta uu sawirayo waa arrin arrin labaad rujuuliya wax la yidhahdo sawiraya annafsu alabiya yacni ruuxa inuu noqdo nin dulmi diidayo in lagu xadgudbo nin aan oggolayn yacni ruuxa inuu madaxa intuu raariciyo ee wixii la doono laga samaysto sida hadda muslimiinta haysato oo kale liidanaantaasi uu raalli ku noqdo rujuuliyanimaday ka hor imaani rajulka carabiga ana taa arrinkaa ma ogolaan jirin weligii wuna ka dhimashuuna ka xigi jiray arrinkaasuu suuraynayaayoo rujuuliye waxa ay tahay iyo ninka ragga ee waxa la doonaya inuu ka dagaalamo iyo waxa la doonaya inuu ku raalli noqdona wuu sawirayaa arrimaha uu sawiraya darteeda ayaa rag badan oo a'immo ku ah carabiyada islaamiyada sharxeen weliba si faahfaahsan u sharxeen shuraaxda aan arkay waxaa ugu muhiimsan oo ugu fiican sharax jamcinaya ilaa shan sharax oo isdul saaran ayuu jamcinayaa waxaana la yidhaahdaa magaciisa waa idiin soo qori doonaa muxuu ahaa buqyat larab fi laamiya fi sharxi laamiyat alcarab sidaa inuu ahaabaan u malaynay waa soo qori doonaa ilaa shan sharax oo qaarna muslimiin ay leeyihiin qaarna hayru muslimiin ay leeyihiin ayuu jamciyey oo hal kitaaboo yar uu ka dhigay isfasirayoo si fiican u sharxiyo insha allahu tacaala waxaan ku soo dhammaynaynaa usbuucan maanta iska muqadamo weeye ilaa toban bayd meelaha kadib waxaan isku dayaynaa labaatan labaatan inaan lawa lixdan iyo sideed bayd siddeedda bayd maantaan akrinaynaa saddexda maaloon maalinoo hadhayna min labaatanaan akrinayn insha allahu tacaala mar haddii la duubayo ma adka oo alfaadeeda meelada qaar inay yar adkaato waa laga yaabaa laakiin haddii la duubayo waa lagu celceshan karayaayo way sahlan tahay aqiimuu banii in la xifdiyaana way fiican tahay luqa ahaan si looga faa'iidaysto aqiimuu banii ummii suduura matiyikum fa innii ilaa qawmin siwaakum la amyalu faqad xummat ilxaajaatu walleylu muqmiru washuddat litiyaatin mataayaa wa arxulu وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولي دونكم أهلون سيد عملص وأغرض زهلول وعرفاء جيأل هم الأهل لا مستودع السر لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باصل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبصل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل إذ أجشع القوم أعجل وإني وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إسليت وصفراء عيطل هتوف من الملسل من الملسل المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كأنها ملزأة ثكلى تحن وتعون منظومة waxay ku tirsan tahay baxarka loo yaqaano baxru tawiil ee baxar ay ku tirsan tahay wuxuuna ku yimaadaa fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun baxarkaasi ayay ku tirsan tahay aqiimuu toosiya banii ummii yaa banii ummii hooyaday wiilasheediyey suduura matiyikum gaadiiddiinna xabadkeeda iga leexiya iga toosiya fa innii aniga la amyalu la maa'ilun mid u leexanaya ayaan ahay ilaa qowmin qolaan u leexani qolada oo siwaakum idinka aan ahayn yacnii wuxuu ka bilaabay manduumada gooddi oo uu leeyahay aniga iyo idinka isku dhan uma soconno kudhan u guuri mayno gaadiidkiinna iyo meesha aad u socotaan iga leexiya meel kale aada aniguna qola idinka aan ahayn ayaan aadayaa sidaa ayuu u jeedaa qolada uu aadayana qoladuu ka dhashay ma aha ee wuxuu u jeedaa qolada us aadayo libaaxyo iyo bahlaan saaxiib la noqonayaayoon duurka la gelayaayo idinkaan idin lahayn sidaa ayuu u jeedaa ee qoladii aan ka dhashay ee laga soo qafaashaan aadi sidaa uma jeedo aqiimuu leexiya banii ummii yaa banii ummii hooyaday wiilasheedaay aqiimu waa faclu amar banii ummiina waa munaada xarfu nidihii laga gooye jamcu mudakaru saalim ya lagu nasbiye nuuntana idaafo darteeda loo xadfay waa iska waadixaan u malaynaya aqiimuu toosiya banii ummii yaa banii ummii hooyaday wiilasheedaay suduura matiyikum gaadiiddiinna xabadkeeda iga leexiya meel kale aadiya fa innii aniga la amyalu amyal ismu tafdiil weeye laakiin laysa calaa baabihi ismi faacil buu u jeedaa oo calaa macnaa maa'il buu u jeedaa la amyalu mid u leexad badan ayaan ahay uma jeedo ee wuxuu u jeedaa la amyalu lamaa'ilun waxaan u leexani ilaa qowmin qolaan u leexani qolada oo siwaakum idinka aan ahayn ayaan aadayaa faqad xummat waa la jaangooyey alxaajaatu danihii waa la jaangooyey waalxaal alleylu habeenka muqmirun mid dayaxaysan uu yahay wa shuddat waa la xirxiray mataayaa gaadiiddii ayaa la xirxiray wa arxulun sahaydiina waa la xidhxidhay iyo xamaantii liiyaatin liajli iyaatin dan darteedaa loo xirxiray yacnii wuxuu leeyahay habeennimo iyadoo la wada hurdaya cid wax ogayaan arag ayaan arrintayda goostay anigu gaadiidkaygana waan xirxirtay inaan idinka guuraan diyaar u ahay faqad xummat waa la qadaray waa la jaangooyey waa la goostay meel laga noqonaya ma aha qad xummat waa la qadaray waa la jaangooyey alxaajaatu danihii ayaa la jaangooyey xaajooyinkii walxaal alleylu habeenka muqmirun mid dayaxaysan uu yahay yacnii habeen dayaxle uu yahay wa shuddat waa la xirxiray mataayaa gaadiiddiina waa la soo xirxiray wa arxulun alaabtiina waa la xirxiray gaadiddii way xidhan tahay alaabtii gaadidda lagu rari lahaana way xidhan tahay maxaa loo xirxiray liiyaatin liajli iyaatin dan darteeda xaajo darteeda dan baan leeyahon u xirxirtay wa fi lardi man aa lilkariimi can iladaa wa fiiha liman khaafa alqilaa mutacazalu wa filardi dhulka ayuu ku sugan yahay man aa meel lagu fogaado lilkariimi ruuxa caqliga le ayuu ugu sugan yahay can iladaa dhibaatana looga fogaado wa fiihaa dhulka waxaa ku sugan liman khaafa ruux cabsadee waxaa ugu sugan liman khaafa ruux ka baqay alqilaa caro ruux ka baqay mutacazalu meel uu ku fogaado yacni wuxuu leeyahay ruuxa nin ragoo isku filan oo caqli lahoo meel mar eh haddii uu yahay hadduu tabargal yahay dhulka waasic weeye meel haddii ay ku xumaato meel kale inuu aadaa u sahlan ee meeshaa uun inaad iska joogto kugu xumaatee lagugu dulmaye lagugu tacadinaye madaxaad iska raaricso liidanaan wey hadday meesha kugu xumaatee dhulka waasic weeyaan alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha meel kale aad cibaadadaada iyo diintaada meel kale ku gudo laakiin asugu diin kama hadlaye meel haddii lagugu dulmaye ka tagay meel kale aad sidaa ayuu u jeedaa wa fil ardi dhulka dhexdii ayuu ku sugnaaday man aa makaanu fogaanshu na'aa oo daraf miimiya darfulmakaan miimiya laga dhisa wey wa fil ardi dhulka ayuu ku sugnaaday man aa makaanu fogaanshu lilkariimi ninka kariim wuxuu u jeedaa ninka caqliga leh isku filan lilkariimi ninka caqliga leh ayuu ugu sugnaaday canil adaa dhibaato iyo dhibna laga fogaado cid ku dhibaysa laga fogaado wa fiihaa dhulka ayuu ku sugnaaday mutacazalu meel lagu fogaado lagu dheeraado liman ruux buuna u sugnaaday khaafa ka baqay alqilaa in loo caroodo in loo caroodooo dhibaato la gaarsiiyo ninka ka baqayo meeluu ka aaduu helaya lacamruka maa fi lardi diiqun cala mra'in saraa raagiban ow raahiban wahwa yacqilu lacamruka noloshaadan ku dhaartay maa fi lardi dhulka dhexdii kuwa sugna diiqun wax cidhiidhi ah calamra'in ruux uguwa sugna ruuxa oo saraa guureeyey raagiban xaal uu yahay mid wax raadinayo ow raahiban xaal uu yahay mid baqaya walxaal huwa ruuxaasi yacqilu wax uu garanayo caqli uu leeyahay yacnii ruux caqli leh oo cabsaday ama dan ay gashay ee wax raadsanayo dhulka meeluu u aado ma waynayo waa u sahlan tahay meeluu aaduu helayaa sidaa ayuu u jeedaa cidhiidhi dhulka kuma aha meel uu dantiisa ka helo oo hadday cabsi haysana uu ku badbaado haddii dan uu raadsanayana dantiisa uu ka helo dhulka waa leeyahay cidhiidhina ma aha laakiin bishardi ruuxaasi waa inuu caqli leeyahay bohole iyo goduunu isku tuuree badda ku dhexdhac ma aha macnaha ee ruuxii caqli lehee meesha wanaagsan ee meesha xun kala garanayo ayuusan cidhiidhi dhulka ku ahayn lacamruka noloshaadan ku dhaartay maa fil ardi dhulka dhexdii kuma sugna diiqun wax cidhiidhi ah calamra'in ruux dushii uguma sugna ruuxa oo saraa guureeyey raagiban xaaluu yahay mid wax raadsanaya ow raahiban xaaluu yahay mid baqaya walxaal huwa ruuxaasi yacqilu mid wax garanaya uu yahay waliiduunakum ahluuna siidun camallasu wa aqradu zuhluulun wa carfaa'u jay'alu walii aniga ayuu ii sugnaaday duunakum sokadiinna ayuu iigu sugnaaday ahluuna tol tol iyo ehel baan leeyahay oon idinka ahayn oo tolkaasi waa kubeen siidun yey baan leeyahay yey ayaa qaraabo ii ah yeyga oo camallasu fudud wa aqradu mid dhibicyo leh ayaa ii sugan zuhluulun ee sibsib ah wa carfaa'u mid dhoor lehna waa ii sugan yahay jay'alu ee dhurwa ah yacni wuxuu leeyahay idinkan cidaan ahayn oo qaraabaan leeyahay oo qaraabadaasi waa ti yey yeyga waa la yaqaanaan malaynayaa dibiga dibiga mudakarkiisaa siid la yidhaahdaa dibiga mudakerkiisaa siid la yidhaahdaa ee dibiga mudakerkiis yayga mudakerkaah ayaa qaraabo ii ah shabeelna qaraabuu ii yahay wa aqradu zuhluulun shabeel buu u jeedaa mid dhibicyo leh shabeelka ilaa dhibicuu leeyahay isla markaana korkiisa sibsib uu yahay ee wax wasakh iyo waxba aan lahayn dhurwaana qaraabuu ii yahay dhurwaa tin yaruu halkaa ku leeyahay carfana tintaasaa la yidhaahdaa yacnii faraska tinta halkaa kaga taalla carfa ba halkan muxuu ahaa diigka bahasha ku taallo carfa la yidhaahdaa dhoortaasaa carfa la yidhaahdaa tin ha noqoto ama hilib soo baxay midkuu doonaaba ha noqdee dhurwaana qaraabaan nahay idinku qaraaba ma nihin qoladaasaan qaraaban nahay kuwii waan aadi u lahaa kuwaas wey wali aniga ayuu ii sugnaaday duunakum sokadiinna ayuu iigu sugnaaday ahluuna ehel lii waa khabar muqadama jaaramajuurka shay maxduuf ayuu ku tacalluqay duuna darafkana kaga daba tacalluji ahluunana waa mubtada mu'akhara siiduunna mubtaduhu bedelka yahay ee bedelkana bedelu bacdi min alkulli weeyaan bedelu mufasalin min mujmalin ahelkiio idil buu dabada ka maray bedelkaa bedelu bacdi weeye damiir buu u baahnaan jiray waa xadfan yahay ama damiir uma baahna maadaama dhammaan la wada sheegay weli aniga ayuu ii sugnaaday duunakum sokadiinna ayuu iigu sugnaaday idinkan keyrkiinnu u jeedaa ahluuna ehel ayaa ii sugan siidun yey ee labkiisa ayaa ii sugan siidka oo camal la sun fudud oo orodkiisa iyo waxqabashadiisa iyo dhammaan ay u fududdahay wa aqradu mid dhibicyale ayaa ii sugan shabeel buu u jeedaa zuhluulun ee sibsib aho korkiisa ee meel buuran iyo meel kuusan iyo aan lahayn wa carfaa'u mid dhoor leh ayaa ii sugan jay'alu ee dhurwaa jay'al waa dhurwaa magaciisiiba carfana waa tinta kaga taalla ee dusha sare humul ahlu laa mustaqdacu siri daa'icun ladayhim walaljaani bimaa jara yukhdalu hum qoladaa haddeer aan sheegay alahlu ayagaa tol dhab ah mubtadahiya khabarka ayuu macrifeeyey xasri buu oga jeedaa ilaa mar haddii jumlada macrifatu darafeen laga dhigo xasri bay faa'iidaysaa hum ayaga oo keli ah idinka ma ahee ayaa alahlu tol ah qoladaasaa laylahay qaraabo iyo tol ah oo maxay tol ku yihiin laa mustawdacu siri sirtii loo dhiibto daa'icun mid faafaya ma aha ladayhim agtooda ku faafi maayo walaljaanii kii dhibaateeyey yukhdalu mid la hoojinaya ma aha bimaa jarra waxa uu ku dhibaateeyey qoladaan qolo fiican weeye maxay qolo fiican ku tahay ehel rasmi ayaga ah sirtaad idinkoo kale maaha idinka sir haddaan idiin sheego maanta ku sheekaysanaysaan meel walbaad gaarsiinaysaan qolyahaa sirtaan u dhiibo weligeed faafi mayso kulaha waayahay dhibaato cadow geystay haddaad raacdo waa ku difaacayaa inay ku dhiibaan dhici mayso ayaga laftooda haddaad ku gefto kaa gudan maayaan dankaa male sidaa ayuu jeedaa hum ayagaa alahlu ehel rasmi ah laa mustawdacu siri sirtii la wadeeca dhigt sirtii loo dhiibtoo loo ammaano dhiibtay daa'icun mid faafaya ma aha ladayhim agtooda ku faafi maayo walaljaanii kii dhaawaca geystay yukhdalu mid la dhiibaya ma aha bimaa shay sababkii loo dhiibi maayo jarra uu geystay dhibaataduu geystay darteeda loo dhiibi maayo oo maada mawsuulo laga dhigo masderiyana waa ku bannaan tahay oo la yidhaahdo walaljaanii kii dhibaatada geystay dhaawaca geystay yukhdalu mid la dhiibaya ma aha bimaa jarra bijariiratihi dhibaataduu geystay darteeda loo dhiibi maayo wakullun abiyun baasilun hayra annanii idaa caradat uula daraa'idi absalu wa kullun kuwa aan kuu sheegay mid kastaba abiyun dulmidiid weeye baasilun geesi weeye hayra annanii anigaase absalu ka geesinimo badan idaa wakhtigii baan ka geesinimo badnahay caradat ay soo muuqato uula daraa'idii kuwa wax eryaya kuwoodii u hore yacnii wuxuu leeyahay qolyaha ehel rasmi ee weeyaanoo sirta ma faafiyaan dhibaatana kugu daaysan maayaan waa ku difaacayaan waa laba wasfiyo ay leeyihiin idinku aydan lahayn laba wasfiyoo kalooy leeyihiinoo idinku aydan lahaynna waan sheegayaa oo maxay tahay abiyun dulmidiid weeyaanoo meel lagu dulmay inay joogaan waa habeenkii xaloo tegay idinku dulmi baad raalli ku tihiin waa iska joogaysaa waa ku adkaysanaysaan qolyahan sidaa ma aha sabar iyo waxa ma yaqaanaan ee bahal haddaad maanta dhibaato gaarsiiso meesha wuu ka carari ma joogayo dhurwaan noqon yaha iyo hayru dhurwaan noqon yahaba markuu ku arkan hor wuu cararay ama wuu ku dili labadaa mid un weeye hee qolyahan horta dulmidiid weeyaanoo in la dulmiyo raalli kaba noqdaan taa waa sifo kale sifo afraad oy leeyihiin waxa weeye waa geesiyaal inay isdifaacaan oo dagaalamaan diyaar bay u yihiin laakiin hal aan idiin sheego qolyahan marka ay geesiyaal yihiin anaa ka geesinimo badan maxaa dhacay weliba anigu geesinimadayda waxay muuqataa fardaha markii la dagaalamayo fardaha u horee soo ordayee wax inay eryaanayaan ragga ay ku soo baxeen inay ka cararaan ku talagalsan markaasoo kale ma cararo geesi baan ahay waa difaactamaya waa dagaalamaya geesinimadayda markaasay muuqataa waayo bahalladu markaa inay cararaan wax dhici kara weye laakiin anig markaa hataa ma cararo wa kullun dhammaan abiyun dulmidiid weeye baasilun geesi weeye hayra annanii aniga absalu mid geesinimo badan ayaan ahay idaa wakhtigii baan geesinimo badnahay caradat ay soo baxdo uula taraa'idi uulaa awal mu'anadkiisi weeye waa ismu tafdiil mu'anadkiisoo fuclaa lagu keenay uula taraa'idi taraa'idna jamcu tariida ama jamcu taarida tii wax eryaysa weeye fardihii wax eryayee kuwii u soo horreeyey markay soo muuqdaan geesinimadayda markaasay si fiican u daahirtaa idaa wakhtigii baan geesinimo badnahay caradat ay soo muuqato uula taraa'idi kuwii wax eryayee kuwii u horreeyey uula alkhuyuuli taraa'id buu u jeedaa oo mawsuuf maxduufe ayuu sifo ka yahay adaraa'id uula alkhuyuuli fardaha kuwii u horreeyey adaraa'idii ee wax eryayey idaa shacu lqawmi acajaluu wa in muddat marka la taago alaydii gacmaha ila zaadi cuntada marka loo taago lam akun anigu ma ihi biacajalihim kooda degdego id cille ajshacu lqawmi dadka kan u hunguri weyn acjalu kan degdego weyn sifo kaloo aan leeyahay aan idiin sheegoo wanaagsan haddii la gaajaysan yahay ee cunto meesha la keeno ragga meesha fadhiya cuntada loo keeno waa kala duwan yihiin ninaa markiiba gacanta ku tuuranaya maaya maaya anigu taa ma ihi kulaha halkaasaa fadhiisanayaa ilaa ragga ay dhergaanoo hambadooda dambe waxoogaa haddii aan ka helo meesheeda weeye ee gacanta inaan ugu horrito maayii habeenkii xaloo tega weeye mana dhacayso bar xataa ragga la geli maaye mar dambe uun markii la ii yeero in badan washanfarow kaa lehe waa la wada gaajaysan yahay ballaftaan markaasaa laga yaabaa inaan imaado wain muddat haddii la taago alaydii gacmaha ila zaadi sahayda haddii loo taago sahaydii lasoo karsaday haddii gacanta in la geliya la doono lam akun anigu ma ihi biacjalihim ismu tafdiil laysa calaa baabihi biajalihim bicajalihim buu ujeedaa kooda degdega ma ihi anigu ma degdego hadduu yidhaahdo biacajalihim ismu tafdiil mushaaraka iyo ziyaaduu keenaayo macnaha wuxuu noqonayaa ma degdeg badni waan degdegaa laakiin waa liga degdeg badan yahay aniga laftayna waa degdegaa macnahaasuu keeni lahaa ninkanna waa is ammaanaya inuu degdego kuma wado ee ismu tafdiil uma jeedee aslulficliguu anfinayaa lam akun anigu ma ihi biajalihim bicajalihim midkooda degdega ma ihi maxaanan u degdegaynin id cillada aan u degdegaynin waxa weeye ajshaculqawmi qolada kan ugu hunguri weyn qolada kan ugu hunguri weyni acjalu kan degdego wey ee ninka cuntada gacanta ku horrata waa ninka ugu hunguri weyn marka aniguna ma hunguri weyniyo nin ansaaroo kalaanahay ansaar xaggay fadhiisan jireen wamaa daaka ilaa basdatun can tafadulin calayhim wa kaana alafdala almutafadilu wamaa daaka dabeecadaa wanaagsan ma ayan ahaanin ilaa bastatun fidtanaan un weeye can tafadulin ixsaan samayn darteeda aan u fidtanahay calayhim dushooda aan ixsaan u samaynayo wa kaana wuxuu ahaaday almutafadilu kan ixsaanka samaynayana al afdala kan qiimaha badan weeye yacnii wuxuu leeyahay geesi baan ahay dulmidiid baan ahay ma hunguri weyni dabeecooyin wan wanaagsan weeye dabeecooyinkaa wanaagsan marka aan ku sifaysnahay macnaheeda ma aha dadka waxa ay u baahan yihiin inaanan u baahnayn macnuhu sidaa maaha waa gaajaysanahay cunto waa rabaa naftayda waan rabaayo inaan dhinto ma jecli allaahuma mustacaan dabeecooyinkaa wanaagsan iska keenid anigu aan raadiye ayay ku timid qaarna waa doorasho oo aan u doorayo kheerkayga oo cuntadan la keenay tafadul darteeda ayaa nimankan u siinayaa iyagaan ku tafadulayaa intuu ninkaa gaajoon lahaa adiga gaajoon taqdiim iihaar wax la yidhahdaan samaynaya waa yahay sideedana dadka ninka ugu fiican waa ninka iihaarka sameeyo ninka dadka wax u dooro weeye oo wixiisa uga tago dadki nin qajajaclo ohoo hal shilin hadduu idiin dhexmaro inaad isku dishaaniyo inaad uga tagto arrinta ay tahay kaa weligii qiimo yeelan maayo ee ninka qiimaha le waxa weeye ninka wixiisa ragba haddii ay dhexmaraan faraha uga qaaday war iska qaado ninho bishardi waxaasi waa inuusan ahayn wax diinta taabanayo ee wax adduunyo carad adduunye waa inuu yahay markaa weye marka qiimo uu noqonayo ninkana carad adduunyuu ka hadlayaa waa gaajaysannahay cuntaan u baahannahay dadkuna waa wada gaajaysan yihiin cuntada gacanta ku ridan maayo mar dambaan imaanaya maxaan u yeelayaa ayagaan ku tafadulaya ayagaan ixsaan u samaynaya waayo ninka dadka u fadli badan waa ninka ixsaanka sameeyo wamaa daaka dabeecadaa wanaagsan ma ayan ahaanin daaka ismul ishaaraha wuxuu ku ishaarayaa arrimihii uu soo sheegay wer wanaagsanaayoo dhan geesinimadii cunto u doorkii dulmi diidnimadii wixiioo idil buu ku ishaaraya wamaa daaka dabeeca wanaaggaasi ma uusan ahaanin ilaa bastatun fidsanaan weeye can tafadulin ixsaan samayn dartii aan u fidsanahayoo waasic u ahay calayhim dushooda aan u ixsaan samaynayo wa kaana wuxuuna ahaaday alafdala waa khabarkii kaana wa kaana wuxuu ahaaday almutafadilu kan ixsaanka samaynayo alafdala dadka ninka ugu qiimaha badan ninkaa weeye وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد
fadlan gabdhaha kor saaran fadlan darsi waan ka dhegaysan la'nahay fadlan isku xishooda jazakum allahu khayran
وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إسليت وصفراء عيطل وإني أنيق كفاني وحا إغفلا فقد من روح ويدي وحا إغفلا ليس أنا أهن جازيا من أبالينيه بحسنى wanaag ku abaalinayo walaa mutacallalu mid la isku maaweelin karana uusan ahayn fii qurbihi ku dhowaanshihi waxaa iiga filan alaaatu asxaabi saddex qola yacni wuxuu leeyahay qoladaan aan la joogo iyo bani aadamkaan dad xun wey ee waxay dad xun u yihiin ku dhowaanshahooda iyo la saaxiibiddooda arrin wax aad ka heli ma aha wixii aad u gashana jaza fiican kaa siini maayaanoo abaaldoorinta ayay yaqaanaanoo u dabeeco ah arrimaha marka wax iiga filan baa jira saddex arrimoodaa iiga filan maxay tahay qalbigayga geesinimo awehe seeftayda leebkayga saddexdaana igu filan saddexdaa mar haddii aan haysto bini aadamba uma baahni waayo bini aadam marna wixii aad u tarto ixsaan kama soo celinayaan bal waxaa laga yaabaa leyla wanahaaran inay wax kaa sheegaan oo ay ku cayaan marka ruux adiga aan ixsaan kuu samaynaynin ixsaan in loo galo meesha kuma jirto sidaa ayuu ku wadaa jaahiliga waxyaabihii ay ka gebyi jireen nin la yidhaahda insha allahu tacala mucallaqaadka aan ku mari doonno zuhayr bin abi sulma mucallaqadiisa waxaa ka mid ah waman yajcali ilmacruufa fii gayri ahlihi yakun xamduhu daman calayhi wayandami ixsaan ruuxa u galo qolo ixsaan in loo galaba aan ku habboonayn ruuxii ixsaan u sameeya ammaantii la ammaani laha meeshii laga ammaani lahaa waa lacayni ee in la ammaano soomaya ninkaas ixsaanuu noo gale waa fiican yahay khayr ma lahayn si fiicanna wax nooma uusan siinin baraka ma lahayn bakhayluu ahaa wuxuu ku siiyey maxay ahayd maxaa u sheegi weyde waa yahay wayandamuuna nidaamooni arqoladaa maxaan ixsaan ugu galay war kuwaas maxaa ii geeyey anoo waxba siininaa ii dhaartay sidiioo kale u jeedaa hee bini aadam wuxuu leeyahay ixsaan haddaad u gasho waxa kuu tari maya haddaad ku dhowaato dada saaxiibtana waxaad ku mashquulshood ku daahdo oo waxtar ee ka heli maysi saddex arrimoodaa iiga filan wa innii kafaani kafaani waa ficil maadi يأذا مفعول الأول وي إيه فقدنا مفعول ثاني وي فاعل كان ثلاثة أصحاب تضم وي فقد ذو رفعية وحجر معها فقد ويانا ومفعول ثاني كفاذا عربية لما استعمال بكل هذه مروى لازم ومفعول مقادته بابين فاعلك متعدد انت بدن مرنا لما مفعول بيد لبا دغتا وكفى الله المؤمنين القتال اوكره بركه كفاضني واتي لبدا مفعول قادنيسي وإني أنيق كفاني وحا إيغا فلان فقد من روح وايدي وحا إيغا فلان ليس آن أهين جازيا من أبالينا بحسنا وناك من أبالينا آن أهين ولا في قربه ولا متعلل وحل اسكم ما ولينا آن أهين في قربه كل وانشئي سوحل اسكم ما ولينا آن أهين وحا إيغا فلان ثلاثة أصحابي سدح قلاء وفلان وسدح لازم عيهين فؤاد قلبي مشيع لأكيو جيسي وأبيض من عط إسليت إلى السيبي وصفراء من بربورة caytalu ee dheer saddexdaanaa igu filan qalbi adag seef galka laga saaray iyo qaansi dheer oo leebab laga ganayo saddexdanaa igu filan saan u jeeda alaaatu asxaabin ayaa igu filan saddex qola faacilkii kafaanida weeye fu'aadunna faacilkaad ka bedeli bahalkan qaylideeda waaba dhammaynaysu alaaatu asxaabin wa innii aniga kafaanii waxaa iiga filan faqda man ruux waayiddii laysa aan ahayn jaaziyan mid abaalinaya bixusnaa wanaag ku abaalinaya aan ahayn walaa mutacallalun mid la isku maaweelin karoo lagu mashquuli karana aan ahayn fii qurbihi ku dhowaanshihii alaaatu asxaabin saddex qolaa iigu filan fu'aadun alaaada faacilkaad ka bedeli fu'aadun qalbi ayaa igu filan qalbiga oo mushayacun la adkeeyey la geesiyeeyey mushajacun buu u jeedaa iyo wa abyadu wa sayfun sayf abyadu cadoo isliitun galka laga saaray iyo wa safraa'u wa qawsun qaansi safraa'u boorboor ah midabkeeda madow ahaan uu u eg yahay caytalu ee dheer kuwanaa igu filan qaansidiiyuu marka tilmaamay hatuufun min almalsi lmutuuni yaziinuha rasaa'icu qad niidat ilayha wa maxmalu idaa zalla canha sahmu raxannat kaannaha munaza'atun hakla taxinu wa tucwilu hatuufun qaansida oo hatuufun soodayn badan qaylin badan hatuufun min almulsilmutuuni dhabaryadeeda midda ay sibsibka yihiin xaggeedana ka ahaatay yasiinuhaa waxaa qurxinaya rasaa'icu maar ama megad qad niidat lagu xidhay ilayhaa qaansida lagu xidhay iyo wa maxmalun suun yacnii wuxuu leeyahay qaansida dheer ee leebabka aan ka ganayo ee saddexda igu filan middii u dambaysaya hatuuf weeyaanoo qaansidaasi marka leebka laga gano dhay ayay leedahay waa shanqari sidaa ayuu u jeedaa hatuufun shanqarid badan hatfiga waxaa la yidhaahdaa shanqadha meesha dheerkaaga soo bixiyo xille aad ku maqli marka wuxuu leeyahy shanqar yaray samayne hatuufun shanqarid badan waana ismu tafdiil waxaa u jeeda amilatu mubaalaqa weeye hatuuf calaa wasni facuul facaalun ow mifcaalun ow facuulun ti wey hatuufun shanqaritaan badan dhawaq badan min almulsil mutuuni geedka laga soo gooyey wuxuu ahaa geed aan kurtumo lahayn intaasuu u jeedaa oo geed waxaa weeye laantan lasoo gooyey laan keligeed ay baxday oo baxday oo aan kurtumo iyo meelo wax ay ka baxeen oo laga gooyey aan lahayn intaa inuu yidhaahdo doonaya min almulsil mutuuni dhabaradeeda ay kuwa ay sibsibka yihiin xaggeed ay ka ahaatay laamaha dhabarradooda ay sibsibka yihiin oo laan kale ayan ka bixin xaggeeday ka ahaatay hatuufun shanqarid badan min almulsil mutuuni dhabaradeeda kuwa ay sibsibka yihiin xaggeedana way ka ahaatay mulsigani waa sifa mushabbahaat faacilkeedii baa loo idaafeeyey yaziinuhaa waxaa qurxinaya oo qaansidan qurux u sameeyey rasaa'icu maar maarta biraha maarta ama rasaa'icu meged megedda la dhuudhuubaye qaansida lagu xirxirana rasaa'icu waa la yidhaahdaa maarta lafteedana waa la yidhaahdaa rasaa'icu meged megedda oo qad niidat lagu xiray lagu tolay ilayhaa qaansida iyo wa maxmalun suun loo sameeyey labadaasaa qurxinaya suunka kan garabka la gashado weeye kuwaasaa qurxinaya idaa zalla canha sahmu xannad kaannahaa munaza'atun taklaa taxinu wa tucwilu idaa zalla marka uu simbiriirixoodo canhaa xaggeeda marka uu ka qaansida xaggeeda marka uu ka simbiriirixoodo assahmu leebka xannad way guuxi xannad way ololi sida geeli oo kale ololi xannad way ololi kaannahaa qaansida waxaad mooddaa munaza'atun imra'atun haweeney munaza'atun la musiibeeyey musiibo ay ku dhacday canugeedii uu dhintay oo habeen barkii oyni munaza'atun taklaa ee gablantay oo taxinnu ee ololi oo wa tucwilu qaylini waxaad mooddaa islaan canugii uu ka dhintay oo ka gablantayoo marna kor u qaylini marna hoos ka guuxi sidaasoo kale markii leebka laga gano yay u qaylini qaansida idaa zalla marka uu ka siibto canhaa xaggeeda assahmu leebka marka uu ka siibto canhaa qaansida u jeedaa idaa zalla marka uu siibto canhaa qaansida xaggeeda assahmu leebka marka uu ka siibto laga gano xannat way ololi kaannahaa qaansida waxaad mooddaa munaza'atun imra'atun haweeney munaza'atun la musiibeeyey musiibo ay ku dhacday ee taklaa ee gablantay oo canugeedii uu ka dhintay taxinu ololi oo watucwilu qaylini baad moodaaw wallaahu aclam sal allah alay wasalam